asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waxaan mar kale idin leeyahay kulanto wanaagsan dhegaystayaal xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi doqon ilaahay kulama dhaliyo doqon ilaahay kulama dhaliyo hadday kula dhalatana ilaahay kaagama dhigo mid saddex dhan ku filan ama mid saddex dhan isaga filan ilaahay doqon kulama dhaliyo hadday kula dhalatana ilaahay kaagama dhigo mid saddex dhan isaga filan waa ilaahay doqon kulama dhaliyo hadday kula dhalitana eebba kaagama dhigo mid saddex dhan iskaga filan mid dhaqashada iskaga filan waa mid dhihidda heli og waa mid dhudhunkana kaa taagroon ilaahay kaagama dhigo waxaa la yidhi ilaahay doqon kulama dhaliyo hadday kula dhalatana ilaahay kaagama dhigo mid saddex dhinac isaga filan mid dhaqaalaha iskaga filan mid dhihiddana heli og mid dhudhunkana kaaga adag ilaahay saddexdaa kaagama dhigo haddii ay dhihidda waxaa jirta waxaa layidhi doqoni hadalkama demano ama doqon hadalka heli og way ku dishaa mahmahyo leh ayaa jira waxaa weeye doqon aan hadalka ka damanayn hadalka erayga ah xubingareedana heli taqaana laakiin doqona oo aan hadalka kaaga turaynin ilaahay kaagama dhigaali waa kow waa doqon aan hadalka kaaga turaynin ilaahay kaagama dhigo waa labe doqon dheef cawo u leh oo hanti badan haysata waxeedana aan lala dhadhansanaynin wax walbana dhahaysa hadii ilahay kuidma hayo anigu waxay waxay waxaasaan haystaa adigu maxaad haysataa abaarihay abaartu dhashay aan ku dhahaynin ilaahay kaagama dhigo oo doqon iyaduna kugu diganaysa oo dhanka dheefta iyo bayaxawga ku fiican ilaahay kaagama dhigo waa sidoo kaleente doqon dhudhunka kaa xoog roon ilaahay kaagama dhigo oo hadday doonto mar walba intay ku legado ama ay ku baaciso ama ay kor kuu qaado ku dhihi wallaahi bilaahay inaan muskan kaa tuuri taana ilaahay kaagama dhigo way dhacdaa kuwa fara badan oo yaro xoog leh oo kuwa yaryar ah ku ciyaaraa waa iska badan yihiin amaba aan u joojin walow magaalooyinka dee lagaba yaabo inaad booliis u yeedhato aad dhahdo tola ayaa booliis tuulooyinkase kama dhammaato mid iska doqon dheg weyna iyo doqon kaleento oo qolo intay ka fuushay legdootay aan ka kicin ama ku fadhiisato mahmaahdii ay dhihi jireen labadaasuba ninkay legdaan kama kacaan oo kaleento ay kugu noqoto ilaahay saddexdaa kaagama dhigo ilaahay doqon kulama dhaliyo hadday kula dhalatana ilaahay kaagama dhigo mid saddex dhinac iskaga filan mid dhudhunka kaa taagroon mid dhihiddana kugu dhaanta dhaqashadana kaa xoolo badan ilaahay kaagama dhigo ayaa la yidhi saddexdaas qaybood haddiiba lacalla ay kula dhalato doqoni waa duco aan u malaynhayo weliba inay tusaalayaal la socdaan oo doqon hadalka heli og waa midda ugu liidata ayaa la dhahaa dadka waxayna taqaanaa beergooyada hadalka ah kaasoo laga yaabo inuu beergooyo kugu noqdo adiga oo aaqilah amaba maaragtay meeshii laga lahaa nacas ninkuu la dhashay maalin walbuu ka oohiyaa taasoo kaleenta ilaahay kaagama dhigo maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno idamkee bixubinteena murtida maanta waxaan dhahaynaa rag lama maleeyo rag lama maleeyo waxaan u malaynaya mahmaadan waxay ka hadlaysaa gabaygii qaasim qaasim oo kaleento nin qaasim qaasim la dhihi jiray oo waxaan xasuustaa gabaykiisa oo dhahayay haddii la kuusoo gelyahay malab iyo waxaan ahay dacar meel ku wadayaal malab iyo cusbiyo waxaan ahay dacar meel ku wadayaal wax un fara badan intuu isu keenay oo dhadhamo kala duwan yidhi oo maaragtay uu dhahayay ma ihi qof la baran karo oo maaragtay nin noocyo badan oo isgegediya ayaan ahay taasay ka wadaan dee khubradii mahmahaha samaysay mahmahdan waxay leedahay rag lama maleeyo